aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir fiidnimadii caawa waxaa camliyad nafurnimo ah lagu weeraray mid ka mid a xeryaha lagu tababara ciidamada dowladda federaalka ee magaalada muqdisho camliyadda nafurnimada ah ayaa waxa ay si gaar ah kaga dhacday xerada nacnac ee lagu tababara ciidamada dowladda federaalka ee ku taala degmada wadajir ee magaalada muqdisho naftii hore ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bartanka ka galay ciidamo saf dhaadheer ku jiray oo loo tababarayay inay ka mid noqdaan maleeshiyaadka bangaraafta ciidamada beegsaday ayaa tiradooda lagu sheegay inay ahaayeen afar boqol waxaana xilligii ay camaliyaddu beegsanaysay ay ku jireen safaf dhaadheer naftii horaha ka tirsan mujaahidiinta ayaana u suura gashay in bartanka ciidankaasi uu qaraxa ka fuliyo khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray ciidankii ku sugnaa xerada waxaana tafaasiisha horudhaca ah ay tilmaamaysaa in dhimashadu ay tahay boqol iyo shan askari halka ay jiraan dhaawacyo kale oo badan ciidankan ayaa waxaa maalmo ka hor booqday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka isagoona u sheegay in dibadda loo qaadi doono waxaa suuragal ah in khasaaraha dhimasho uu intaa ka sii bato maadaama xogta hadda la baahiyey ay tahay mid horudhac ah wixii warar ahi ku soo kordhana waxaan dhegaystayaasheenna ugu soo gudbin doonaa wararkeenna iyo barnaamijyadeenna soo socda inshaa allah